bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وصaxbihi wslm aجmaciin ama bacdu sida uu walaalkan sheegay mowduuca wuxuu ku saabsanaa doonaa ilaahay subxaanaه wa tacaala nicamkiisa oo lagu shukriyo sida ay waajibka u tahay iyo sida ay iyo muhimadda ay leedahay intaba sida aan ogsoonahay nicamka alle subxaanahu wa tacaala uu noogu nicmeeyey aada iyo aada bay u fara badan yihiin lamana tirin karo waana sida uu alle u yidhi wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuhaa haddii aada nicamka alle subxaanahu wa tacaala tirisaan ama aad isku daydaanba inaad tirisaan ma koobi kartaan oo xisaab iyo tiro kuwa lagu koobi karo ma aha bal macnaha rabbinimada rubuubiyada ilaahay subxaanahu watacaala uu ku magacaaban yahay inuu yahay alrabbu macnahaas ayaaba waxa uu keenayaa nicam fara badan oo rabbi subxaanahu watacaala oo uu noogu nicmeeyey maxaa yeelay macnaha rubuubiyada ayaa waxa uu yahay alla inuu kan na leh inuu yahay midkana abuuray inuu yahay kan maamulka iyo koonka tasarufkiisa haya inuu isaga yahay marka khalqigii alla abuurista uuna abuuray waa nicmo tadbiirka shu-uunteenna uu maamulayo ee uu koonkan waxa joogo dhulka iyo cirka iyo waxa ku dhex jiro ee uu noo sakhiray taas inay tahay yacni macnaha rubuubiyada alla subxaana watacaala uu rabbi noogu yahay taa laftirkeedana ay nicmo tahay ee alla uu noo galay macnaha ayaa taasaa keeayaa ayaa keenayso wuxuu alla noo tilmaamay nicamkiisa inuu nagu dhammaystiray oo waxa uu yidhi alam taraw ana allaha sahara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lardi wa asbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatinah oo alla subxaanahu watacaala nicamkiisa uu idinku taam yeelay mid muuqato iyo mid yacnii si baatinoo iyo mid qarsoonba intaba wuxuu alla noo sheegay marka shay kasta oo aan haysanno hadday noqon lahayd caafimaad iyo xoolo iyo hidaayo iyo abuuris iyo qurux iyo wax walbo xaggiisa inay nooga yimaadeenoo waxa uu yidhi wamaa bikum min nicmatin fa min allah waxa idinka aada haysataanoo idinku sugan oo nicmo ah xag allay idinkaga yimaadeen saasuu alla na leeyahay subxaanahu watacaala mu-minkuna laba xaaladood ayuu ku jiraa qofka mu-minkaa laba xaalad ayuu ku dhex jiraa xaalad barwaaqo iyo xaalad yacni markaa dhib labadaas xaaladood ayuu ku jiraa xaalatu rakhaa yacni xaalad barwaaqo iyo fudayd inuu ku jiro xaaladaas marka cibaadada ay ka dalbanaysaa waxaa weeyaan shukri inuu rabbi subxaanahu watacaala uu ku shukriyo ama amase waxa uu ku jiraa qofka xaalad adag ayuu ku jiraa hadday noqon layd abaar ama jiro iyo wixii lamida iyo colaad adba wixii ay noqoto xaaladaas adagna waxay ka dalbanaysaa ama qofka laga rabaa sabar sabar ayaa laga rabaa ay ka dalbanaysaa sidaa darteed qofka muminka haddii labadaa cibaado uu helo alsabru fi daraa xaaladda adag inuu ku sabro iyo washukru fi saraa iyo shukri inuu la yimaado xaaladda yacni barwaaqada iyo fudaydka leh labadaa haddii uu marka isku helo qofkaasi waxaa weeyaan waa qof kheyr ilaahay ku gadgadoomayo qof aan mu'min ahaynna ma haysta arrintaa iyada ah sidaa darteed xadiidkii saxiixa ah saxiixeynka ku sugnaa ee min xadiidi suhayb radia allahu canhu wuxuu yidhi cajaban liamri lmu'min yacni waxaan la yaabayaa la yaab qofka mu'minka arrinkiisa in asaabathu saraa haddii xaalad jilicsan ay yacni ku dhacdo ina amrahu kullahu lahu khayr arrinkiisaoo dhan khayr buu u yahay qofka mu'minka ah sida ay ugu tahayna waxa ay tahay in asaabathu saraa xaalad fudud hadday asiibto shakara waa shukrinaya fa kaana khayran lahu khayr buu u ahaanayaa shukrigaas wa in asaabathu daraa xaalad adag hadday ku asiibtana sabara waa sabrayaa fa kaana khayran lahu khayr ayaa marka taasi sabarkaasi oo u noqonayaa walaysa dalika ilaa lilmu'min arrintaana qof aan mu'min ahayn ma haysto oo mu'minkii keliya unbaa haysto sidaa darteed marka qofka wuxuu ku jiraa wax ka dhexeeya ma leh imaa xaalad adag oo sabar u baahan imaa xaalad fudud oo shukri u baahan labadaa wax ka dhexeeya ma laha sidaa darteed maadaama labadaas yacni xaaladood qofka uunan ka baxaynin labada xaaladoodna ay laba cibaado kale leedahay cibaadatu sabri iyo cibaadatu shukri qofka marka waxaa weeyaan iimaanka nuskiis marka wuxuu noqonayaa shukri nuskiisna sabar buu noqonayaa nacam waana ilaahay subxaanahu watacaala sida uu leeyahy ina fii dalika la aayaatin likulli sabaarin shakuur labadaa marka yacni aayaadka waaweyn iyo yacni waxyaabaha in la fiirfiiriya mudan waxay cibro ugu sugan tahay qof kastoo sabar badan oo shukrin badan culummada marka aayaddaa markay tacliiqinayaan waxay dhahaan al-iimaanu nisfaani iimaanku laba nis ayuu leeyahay nisfun shukrun wa nisfun sabrun nusna waa shukri nusna waa sabar sidaa darteed marka shukrigu iimaanka nuskiis weeyaan waa barkiis isaga dhanba labadaa marka qofka haddii uu xaalad xaaladda yacni shukrigana uu shukri la yimaado marka sabarka loo baahanyana uu la yimaado sabarkii waa qof iimaankii markaa dhammaystiranaayo marka macnaha shukriga kelmaduna waxay ku saabsanaan doontaa insha allahu tacaala shukriga shukriga macnihiisa iyo xaqiiqadiisa waxa uu yahay ayaan sheegi doonaa insha allahu tacaala dabadeed anwaacda iyo qeybaha uu shukriga u qeybsamo kadibna xukunka shukriga uu leeyahay yacni sharciga iyo fadliga shukriga uu leeyahay asbaabta shukriga qofka ku bixiso ee iyo miraha shukriga maxaa laga guranayaa oo fawaa-idda shukriga ku dhex sugan yaan insha allahu tacaala ugaga hadlaynaa shukriga marka ugu horeysa luqad ahaan waxaa laga qaatay min maadati shakara ayaa laga qaatay maadada oo tusayso athanaa ammaan qofka uu ammaano axadka u nicmeeyey ee macruufka u galay inuu ammaano marka asalkiisa un shakara ayuu ka yimid thanaa ayaana ayuuna tusaa ibnu manduur lisaanulcarabka waxa uu yidhi ashukru shukrigu cirfaanu lixsaani wa nashruhu ixsaanka qofka uu kuu galay oo la aqoonsado isla markaana la faafiyo oo qofka abaalka uu kuu galay la faafiyo la sheego lana garto abaal inuu kuu galay qofku axadka yacni markaa kuu nicmeeyey wa huwa ma'khuudun min qowlika waxaana laga qaatay buu yidhi hadalka aada leedahay shakarat ilibilu tashkuru idaa asaabat marcan geeli yacni ayaa shukriyey bimacnaa waxaa loo jeedaa waxa uu daaqay daaq wanaagsan markaa fasaminad markaasay naaxday oo ay cayiishay ayb washukraanu khilaafu nukraan shukraan iyo nukraan waa iska soo horjeedaan maxaa yeelay nukraan waa inkirid qofkii oo nicmadii wixii uu ku galay la dafiro shukriguna iyadoon la dafirin ee la sheego waa nacam luqa ahaan marka taasuu ku sheegay culamaa u luqana macaanidaas un macaani u dhow dhow ayay ku sheegeen aljawhari fi sixaax waxa uu ku sheegay waxa uu yidhi ashukru athanaau cala almuxsin qofka ixsaanka kuu galay oo la ammaano maxaa lagu ammaanayaana bimaa awlaakahu min almacruuf waxa uu adiga ku siiyey oo kugu xiriiriyey ee macruufka ah oo lagu ammaano kaasaa shukri la yidhaahdaa buu yidhi marka culamaau luqa tacriifka iyo qeexitaanka bay ku sheegeen shukriga amaa culamaau suluuk culummada ka hadasha yacni nufuusta iyo waxyaabaha ku tacalluqo waxay ku sheegeen shukrigu markay ka hadlayeen alimaam ibnu lqayim raximahu llah kitaabkiisa madaariju saalikiin waxa uu yidhi ashukru duhuuru athari nicmati illahi calaa lisaani cabdihi hanaa'an waictiraafan wa calaa qalbihi shuhuudan wamaxabatan wa calaa jawaarixihii inqiyaadan wa taaca shukrigu waxa uu yidhi waxaa weeyaan duhuuru athari nicmat illaahi nicmada alle raadkeeda muuqashadeeda ay muuqato calaa lisaani cabdihi addoonkiisa carabkiisa inay ka muuqato nicmadii ilaahay kuu galay inay addoonka carabkiisa ka muuqato say uga muuqanaysaa hanaa'an xagga ammaanista inaad ilaahay ammaanto oo aad ku ammaanto nicmada uu kuu galay waictiraafan iyo qirasho nicmadan allah isiiyey aad tiraahdid wa calaa qalbihi qofka qalbigiisa inay ka muuqato nicmada alle yani ammaanta alle yacnii nicmada alle inay ka muuqato qalbigaaga say uga muuqanaysaana shuhuudan wa maxabatan jacaylka iyo yacnii iyo soo xaadirinta aada yacni qalbigaaga ka garato ilaahay subxaanahu watacaala nicmada isaga inuu kuu galay wa calaa jawaarixihi addoonka nicmada inay ka muuqato jawaarixdiisa xubnihiisa inqiyaadan xagga hogaansanka iyo wadaacatan iyo daacada nacam isku soo duubduub marka xaqiiqatu shukri waxaa weeyaan marka wax carabkaagii inaad nicmada ilaahay uu kuu galay inaad alle ku ammaanta nicmada uu kuu galay alxamdu lilaah ilaahay baa ammaan leh alladii facala kadaa wa kadaa yeelay allihii waxa waxaa nasiiyey ayaa ammaan leh carabka sidaa lagala yimaado wa calaa qalbihi shuhuudan wa maxabatan qalbigana addoonka yacni nicmada sidoo kale inay u baahan tahay qalbiga in laga ictiraafo oo qalbiga sida looga ictiraafayaa waxay tahay axadka nicmadan kuu galay inuu alle yahay inaad qalbigaaga ka aqoonsato oo uu ku weynaado qalbigaaga marka oo qalbigaaga uu jeclaado axadkii adiga ku abuuray ku hanuuniyey ku irsaaqay intaasoo nicam aan la koobi karin kuu galay qalbigaaga marka waa inaad maxabo iyo jacayl inuu ugu jiro ayaa la rabaa wa calaa jawaarixihi inqiyaadan wa daacatan jawaarixda qofkana yacni adiga jawaarixdaada xubnahaagiina waa inay camal falaan oo ilaahay u hoggaansamaan tan ugu weynna waxay tahay nicmadii ilaahay kuu galay inaad u isticmaasho daacadii ilaahay subxaana wa tacaala masalan ilaahay waa arag ayuu ku siiyey indhahaaga indhahaagii inaad ku aragto khalqiga ilaahay intaad ku fiiriso dabadeedna aada tadabur la timaado ku tadaburto indhahaagii inaadan macsi ku isticmaalin oodan xaaraan iyo wax lamida ku fiirinin dhagahaagii inaad qur-aankii ku dhagaysato wacdigii ku dhagaysato oo aada yacni xaaraantii iyo wixii xumaa beentii ama xantii iyo wixii lamidka ahaa ama muusigii iyo heesihii iyo aadan ku dhagaysanin waa inaadan nicmada alle u isticmaalin xaaraan daacadii ilaahay uun inaad u isticmaasho taasna waa jawaarixdii habkii yacni looga shaqaysiinayo marka shukrigu waa ka macno ballaaran yahay sidaan anagu moodeyno oo ah alxamdu lilah bis in la yidhaahdo oo ilaahay baa waxaan isiiyey alxamdu lilah waa qeyb shukriga ka mid a laakiin shukrigaoo dhan ma ahan intaas nacam oo wixii alla ku siiyey waxaa lagaa rabaa inaadan macsi u adeegsanin inaa ilaahay subxaana wa tacaala ku caabudid nicmadaa laftirkeeda waxaa lagaa rabaa inaa ilaahay subxaana watacala inaad sheeg sheegto nicmadii oo axadka kuu galay inuu alla yahay inaad u aqoonsato qalbigii inaad rabbi ka jeclaato marka intaa la timaadaa shukriga xaqiiqadiisii markaas ayaad haysaa laakiin inta ka horeyso haddaad afka keliya ka sheegto waa qof un mara darafta ka haysto oo aan maradii iyadii oo dhammayd aan huwanin saasay culammada ku shabaheen qaarkood ayb tacriifkan marka waxaan ka qaadanaynaa marka ibnulqayim raximahullah ou hadda yacni qeexitaan ama ayacni shukriga xaqiiqadiisa uu ka waramay waxaan ka qaadanaynaa waxay tahay anwaacu shukri oo qeybta labaadba ah nacam oo qeybta labaad oo kelmadeenna ku saabsan shukrigu anwaacdiisa ama arkaantiisa arkaanta shukrigu uu leeyahay alimaam ibnulqayim kitaabkiisa cuddatu saabiriin wa dakhiiratu shaakiriin waxa uu yidhi safxada saddex boqol iyo afar wa shukru lcabdi yaduuru calaa halaathati arkaan addoonka shukrigiisu wuxuu ku dul wareegaa saddex tiir laa yakuunu shaakiran ilaa bimajmuucihaa addoonku ma noqonayo qof shaakir oo rabbigii ku shukriyey ilaa inuu saddexdan wada helo mooyaane oo wada ay u wada ururaan ma ahane axaduhaa saddexda mideeda hore ictiraafuhu binicmati illaahi calayhi marka hore inuu aqoonsado ou qiro qalbiga ka qiro nicmada alle subxaana wa tacaala oo u galay horta inaa qalbigaaga ay ku jirto waxaan ogsoonahay yacnii waxyaabo badanoo alla noogu nicmeeyey haddana dadkii waxaa weeyaan bani aadamkiiba baan fiirinaynaa sababta u ahaa allihii nicmadan noo sakiray maba qalbigi maba ku haynaba nacam ayb oo dadkii waxaa ilaahay gaadiid aada arkayso alla u sakhiray hadday noqolay diyaarado masaafo lagu gooyi jiray yacni intaas oo yacni maalmood intaas oo bilood ayaa saacado lagu jarayaa markaasaa waxaa la leeyahay dadkii yacni waxaaba ku jira diyaaradaas qofkii sameeyey unbay ka sheekeynayaan nacam allihii sakhiray oo hawadan ay ku soconaysa abuuray kan sameeyey abuuray ku ilhaamiyey ma fiirinayaan wahaakadaa yacni baabuurta maraakiibtii wax kasta yacni gaadiid iyo keyrkiisba dadki yacni intaa waxaa un la fiirinaa keliya oo qalbigii lagu hayaa waxaa qalbigii ku weyn bani aadamkii sababta waxaan u ahaa laakiin allihii xaqiiqadiisii keenay waa laga sii jeedaa bal waxaa laga yaabaa diyaaradihii iyo maraakiibtii dushooda macsi in lagu dul sameeyo nacam oon laba alla aan la kala jeclaynba subxaanahu wa tacaala nacam taa marka tan koowaad waa in nicmada marka horta la ictiraafo haddaan la ictiraafin nicmaduna waa kufraanu nicam walidalika qowluhu tacaala suuratu suuratu naxli suuratu nicamna lagu magacaabo waa ka ilaahay wuxuu leeyahay markuu nicmooyin badan soo sheegay yacrifuuna nicmat allahi huma yunkiruunaha wa aktaruhum lkaafiruun nicmada ilaahay bay aqoonsanayaan haddana waa inkirayaan badankoodna waa kuwaa kuwa yacni ku kufrinaya nicmada alleh culammada qaarkood nicmada nebi maxamed waa lagu fasiray oo ay garanayaan ay ogyihiin haddana ay beeninayaan waxaa kaloo lagu micneeyaa macaani kale oo ay kamid tahay yacni qofka oo afkiisa yacni nicmadii wax dad wax kale ku sheegayo oon ilaahay subxaana wa tacaala aan sheegayni sida mathalan uu leeyahay lowlaa yacni lowlaa fulaan oo kale ama low oo unan dhehaynin lowla allah huma fulaan yacni haddaanu alla ahaan lahayn kadibna ounan hebel ahaa lahayn waxaas naguma dhaceen dadkii marka laakiin afkooda maxaa u badan wallaahi hebel hadduusan ahayn waa halaagsami lahay uu kuleeyahay nacam hebel haddaanu ahayn waa halaagsami lahayn lowlaa jawdatu riyaaxi wa xadaaqatu lmallaax doonta ninka wada yacnii sida uu u yaqaan yacni wadideeda iyo dabaylaho fiicnaay haddii taas aynan jiri lahayn la halaknaa waa halaagsami lahayn qaar waxay ku macnaeyeen lowlaa haadihi lkulayba eydan yartee guriga joogta haddaynan jiri lahayn la atatna lusuus tuugadaa noo imaa lahayd allah xifdigii ilaahay waa maba sheegaya waa kasii jeedaan yacrifuuna nicmat allahi huma yunkiruunaha wa aktaruhum lkaafiruun qaar badanoo salafka kamida ayaa waxyaaba hadalladaas dadku ay dhahayaan iyay kusoo qaadeen aayadan ay ku keeneen markay nicmada allah la inkiraayo meel dheer adiga maba kaa jirtaba nacam oo hadalkeena aan maalintii ku hadlayn haddaad fiiriso badan baa laga soo helayaa nacam ayb marka darsigu iyo yacni aayadaha in badanoo naga mida annagayba nagu socdaan nacam qabla intaan la gaarin wax kale kufriguna keliya ma ahan yacni qofku diinta waa ka baxay keligeed ma ahane nicmadii allah haddaanu ictiraa haddii yacni nicmadii allaba sidii ay ahayd ounan u gudanaynin bal ou macsi ku ku sameynayo amaba ou cid kaleo sabab un ah oo u tiirinayo alla ounan sheeg sheegaynin waa kufraanu nicam buu sameynayaa qofkaas nacam nicmada alloo lagu kufriyaana markay ugu yar tahay waa kabiira min alkabaa'ir sidaan insha allahu tacaalaaba arki doonno marka tan koowaad waxa uu yihi ictiraafuhu binicmat illaahi calayhi nicmada alle oo kuwa ugu nicmeeyo oo ictiraafo athaani kan labaad athanaau calayhi biha inuu alla nicmadaas ku ammaanaba ilaahay inuu nicmada ku ammaano ee uu yihaa yani tanna waa amaa binicmati rabbika faxadid nicmada rabbigaa sheeg sheeg ilaahay kaas buu ii galay waxaasuu ii sameeyey waa i hanuuniyey islaamkiibuu igu hanuuniyey sunnadiibaa ilaahay i baray waa i abuuray intaa nicamka alloo la sheeg sheego tan labaad marka waa taasa athaalithu midda saddexaad alisticaanatu biha calaa maradaatihi alisticaanatu biha in loo adeegsado oo loo isticmaalo calaa maradaatihi waxyaabaha alla oo raalliga ka yahay in loo isticmaalo waxa alla ou raalliga ka yahay in nicmadii loo isticmaalo oo haddii ilaahay wax ku siiye nicmo cilmi hidaayo ama yacnii awood uu ku siiye awooddaas inaad diinta ilaahay waxa alla raalliga ka yahay aad ku isticmaasho xaaraantana marka aad kaga dhowrsatood iska ilaaliso kanna waxaa weeyaan waa qeybtii jawaarixdii xubnahaagii inay shaqeeyaan oo ay camal falaan rasuulka sala allahu alayh waalihi wasalam xadiidkii caa-isha ee saxiixa ku sugnaa wuxuu ahaa inuu nabiga sala allahu alayh waali wasalam uu habeenkii salaatuleylka uu ku dheeraa jiray xataa tatafadara qadamaahu ilaa lugihiisu ay ka bararaan ama ay ka dildilaacaan faqiila lahu fii dalika arrintaabaa waxaa laga yiri marka maxaad sidaan isugu yeelaysaa waqad gafara allahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta-ahar iyadoo ilaahay dembigaaga ou dhaafay kii hore iyo kii dambaba markaasuu wuxuu yidhi afalaa afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuuraa miyaanan jeclayn inaanan inaan ahaado addoon shukrin badan addoon rabbigii rabbigii sidaa yeelay ee u nicmeeyey ee dunuubtiisii horey kuwii dambe dhaafay taasaaba waxay keenaysaa inaan cibaadada badiyo ayuu leeyahy nabiga sal alla ly slam oon ku shukriyo ilaahay subxaanahu wa tacaala marka shukrigu jawaarixdiina inay shaqayso ayaa la rabaa camalna shukrigu inuu camal yahay dee qur-aankuna waa tusayaayo icmaluu aala daawuuda shukran marka shukrigu waa shaqo iyo camal la sameeyo isaga laftirkiisa ayb sidaa darteed marka shukrigu xamdigu waa ka caamsan yahay dhinacaas marka laga fiiriyo maxaa yeeley xamdigu afka unbau ka dhacaa laakiin shukrigu qalbigii iyo yacni afkii iyo xubnihii iyo dhammaantood ayuu wada saameynayaa amaa yacni addoonku inuu yacni nicmada alle subxaanahu watacaala uu ictiraafo waa arrin waajib ah ewaxa kasoo horjeedaana waxay noqonaysaa kufri nicmada ilaahi subxaanahu watacaala oo lagu kufriyay noqonaysaa alimaam muslim raximahullah wuxuu soo saaray fii saxiixihi min xadiidi ibni cabaas xadiidka soo socda macno ahaanna zayd ibnu khaalid ayaa wariyey nabiga ka warinayo iyadoo bukhaari muslimba labaduba ay isla warinayaan xadiidka waxa uu ahaa nabiga sala allahu ibnu cabaas baa waxa uu yidhi mutira annaasu calaa cahdi nabiyi sala allahu calayh waali wasalam xilligii rasuulka ayaa dadkiibaa loo roobeeyey oo roob ayaa yimid oo da-ay fa qaala nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nabigu waxa uu yidhi asbaxa min annaasi shaakirun wa minhum kaafirun dadkii maanta waxaa soo kacay oo soo waabariistay mu'min yacnii mid mid shaakiroo shukriyo iyo mid nicmadeydii ku kufriyey qaaluu haadihi raxmat ullaahi wa qaala bacduhum laqad sadaqa naw-u kadaa qaar waxay dhaheen ilaahay raxmaddiisii weeyaan middan roobkan waa naxariis allay dhaheen dadka qaar kuwaas waa shukriyeen nicmadii bay ilaahay u qireen oo ilaahay bay nicmadii u ictiraafeen kuwo kalena waxay dhaheen laqad sadaqa naw-u kadaa xidig hebel runbuu sheegay bay dhaheen xidigii hebel ah meeshaas markuu degay run ayuu sheegay roobkii sidiibu u yimid oo wixiiba raxmad alle iyo waa ka waa ka kaxeeyeen hadday marka uleeyihiin sidaas ay u dhahayaan xidigii baaba roobka saameyn ku leh waaba shirki diinka ilaahay looga baxo sida imaamu shaafici u kala saarayba haddii laakiin ay aaminsan yihiin roobkan inuu alle xaggiisa ka yimid oo laakiin ay leeyihiin xidigan ay ugu tiirinayaan sabab ahaan iyo wax lamida iyada laftirkeeda waa dembi laakiin gaalnimo ma ah iyada nacam ayb marka siday tahayba waa nicmadii alle oo la dafiro la qariyey waay nicmadii alle oo la duugayo la qarinayo maxaa yeele kufrigu waa waa waa waa satri nicmada alle oo la duugayo satri lagu sameynayo taasna marka waxaa weye nebigu saas uu ku tilmaamay nicmada alle haddaan loo qirin oo heyrkii loo qiro waxaa weeyaan saasay waxay u noqonaysaa marka kufri weliba xadiidkan markuu nabigu sheegay sala allahu alayh waali wasalam waxa uu yidhi ibnu cabaas fanasalat hadihi al aaya aayaddan baa soo degtay buu yidhi falaa uqsimu bimawaaqici annujuum ilaa qowlihi tacaala laga gaaro watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun yacnii roobka alle ou idiin keenay oo idinkugu nicmeeyey ad waxaad ka dhiganay waxaad ka yeelaysaan ood kadhig ka dhiganaysaan wax aada beenisaan yani nicmadii alla idinku arsuqay wax alla uu idin siiyey roobkan ile roobka isaga risqigii waa alla subxaanahu watacaala dad roob markuu keeno dhulkana risqibuu ka dhaliyaa roobkowna sabab uga dhigaayo marka madarkii iyo roobkii alla ou idin siiyey oo idinku arsuqayaad waxaad ka dhiganaysaan haddana wax takdiib iyo beeneyn aada alle subxaanahu watacaala ku beeneyneysaan ayb marka beeneyntaas waxaa weeyaan marka nicmadii alle subxaanahu watacaala oon loo ictiraafin ibnu abidunya abubakr ibnu abidunya kitaabu shukri wuxuu kusoo saaray bisanadihi ilaa fudayl ibni ciyaad raximahu llah waxa uu yihi fudayl ibnu ciyaad kaana yuqaalu waxaa la dhihi jiray man carafa nicmat allahi jala wacaza biqalbihi qofkii nicmada alla aqoonsado qalbiga ka aqoonsado wa xamidahu bilisaanihi allana ammaano oo carabkiisii ka ammaano lam yastatima dalika ma dhammaystirto arrintaa iyada ah xataa yara ziyaada ilaa ziyaadadii nicmadaa ziyaadadeeda uu ka arko yacnii addoon ma jira nicmadii alla qalbiga ka ictiraafo afkana ilaahay kaga ammaano ilaa marku dhammeeyo ziyaado ayuu arkayaa nicmadaa loo ziyaadiyey nicmadiina ilaahay waa u ilaalinayaa ziyaadana waa siinayaa ilaahay nicmadiina waa u kordhinayaa nicmadiina alla subxaanahu watacaala waa u kordhinayaa liqowli llahi tacaala lain shakartum la asiidanakum qowlka alle oo ah haddaad rabbi u mahad celisaan ad ku shukrisaan haddaad yacni shukrisaan la asiidanakum waan idiin kordhinaya waa idiin siyaadinayaa wa qaala waxaa kaloo uu yidhi min shukri اnicmati an tuxaditha bihaa nicmada shukrigeeda waxaa ka mid a inaad ka sheekayso yani inaad dadka ugu faanta maaha inaad uga sheekeynaysa waxay tahay in aad yacni min baab yani inaad ilaahay ku ammaanto subxaanahu wa tacaala min shukri الnicmati an tuxaditha bihaa allana waxa uu yihi waama binicmati rabbika faxadith ayb xasanu lbasri raximah llahu tacaala ayaa isagana waxa uu yidhi akhiruu dikra hadihi اnicma nicmadan sheeg sheegitaankeeda badsada oo badiya fa ina dikrahaa shukruhaa maxaa yeelay nicmada sheeg sheega la sheeg sheegaa waaba shukrigeedii weeyaan nacam tanna yacni aahaartaana waxay tusaysaa nicmada alle oo la sheeg sheego yani shukrigu qeybihiisii yaan weli ku jirnay qeybta ah marka qeybta labaad ee qofku shaakir ounan noqon karin ilaa inuu la yimaado mooyaane waa in nicmadii laga sheekeeyo marka xasanulbasri taabiciga layidhaha wuxuu leeyahay akhiruu dikra hadihi nicma nicmadan sheeg sheegeeda badiya fa ina dikrahaa shukruhaa maxaa yeelay sheeg sheegitaankeeda waa shukrigeeda sidaas oo kalena cumar bnu cabdilcasiisna waa yidhi dikru nicami shukrun nicamkoo laga sheekeeyaa waa shukri waa ilaahay oo lagu shukriyaa nicmada sheeg sheegeeda hala badiyo waxaa loo leeyahay wax kale ma ahan waxa ay tahay waxaa dhici karto ah qofku cidda uu sheeg sheego ama sheeg sheegitaankeeda uu badiyo waxaa weeyaan jacayla uga ziyaado nacam kullamaa marka ilaahay nicmadiisa aada fiirfiiriso oo adigii aada sheeg sheegto kullamaa qalbigaagii jacayl alle subxaanahu watacaala la jeclaado oo ka kasbanayo maxaa yeelay bani aadamka qofka u ixsaan falo waa un jecel yihiin nacam hadday marka arki waayaan ixsaanka alle subxaanahu watacaala oo midka bani aadamka ay arkaan de jacaylkii bani aadamka indhatiraayo jacaylkii bani aadamkii ayaa indhatiraayo qofkani laakiinse haddii haddii bani aadamku haddii allah subxaanahu watacaala sheeg sheegidiisa hadday badiyaan oy badiyaan oy badiyaan marka dambe jacayl allay ka kasbanayaan qofku hadduu alla jeclaadana maxabaduna waxaa weeyaan waa yacni acmaasha ama daacaadka alla subxaanahu watacaala waxa qofka ku bixiyo waa jacayl alle inuu jiro haddii qalbigu jacayl alle ounan ku jirin acmaal ma imaan karto qofkii acmaal ma samay karo cibaadana lama imaan karo walidaalika marka maxabada ilaahay oo la jeclaadaa qofka wax lagu arsuqaa waxa ugu fiican weeyaan maxaa yeelay iyada ayay acmaashu iyaday ka dambaysaa acmaasha jacaylka alla ayay ka dambaysaa mar walbo waa baacidka yacni acmaasha keenayo amaa nicmooyinku marka aathaartaas marka ibnu abidunya ayaa werinaya isaga laftir ayada laftirkeeda oo kitaabu shukri lilaahi caza wajal ayuu ku warinayaa amaa kown yacni nicmadu in yani shukrigu inuu camal yahay oo jawaarixdii iyo xubnihii in laga shaqaysiiyo oo la camal falo iyadoo alle subxaanahu watacaala shukri lagu shukrinayo loo yeelayo waxaa de kutusaya qowluhu tacaala icmaluu aala daawuuda shukraa aala daawuud ayaa alla waxa uu ku amray inay sameeyaan shukri inay sameeyaan shukrigu marka waa camal saxiixa waxaa ku sugan nabigu sala allahu alayh waali wasalama sidii markii horeba aan tilmaanay inuu cibaadada leylka salaatuleylka inuu ku dheeraa jiray ilaa cagihiisu ay ka bararaan markii la weydiiyena uu yihi afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuuraa miyaanan jeclaanaynin inaan noqdo addoon rabbigii ku shukrin badan culamadii salafka taabiciinta iyo taabicu taabiciinna waxa ay dhihi jireen ashukru tarku lmacaasi shukrigu shukriga laguu sheegayo waa macaasidoo laga tago markaad macaasida ka tagto waa shukrisay nacam ayb oo indhahan nicmadooda maxaa lagaa nicmada alla uu ku siiyey indhaha iyo aragga ah seed ugu shukrin kartaa ilaahay see uga shukrinaysaa waxaa uga shukrinaysaa in aadan ku fiirinin wax xaaraam ah markaa xaaraanta iska ilaaliso oo aadan ku eegin wax xaaraan ah waa ka shukrisay nicmadii marka ood wixii adiga maslaxadaadii ahaa iyo adduun iyo aakhiro aad ku eegto waa ku shukrisay oo shukriga waa la timid mana habboona qofka inuu nicmada alle inuu iloobo ma aha qofku inuu noqdo yacni qof masaa-ibta qofka haysata keliya inuu tiriyo nicmada ou haystana ou ka indhalaabtaa waa kufraanu nicmadii oo lagu kufriyey waay nicmada ilaahi subxaanahu watacaala oo lagu kufriyey ayay noqonaysaa sidaa darteed ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay ina alinsaana lirabbihi lakanuud ina alinsaana lirabbihi lakanuud ereygaa marka xasanulbasri lakanuud ayuu macnaynayaa waxa uu yidhi lakanuudun ay lakafuur insaanku waa mid kufrin badan rabbigii ku kufrin badan see ugu kufrin badan yahay rabbigiis waxa uu yidhi yucadidu lmasaa'iba wayansa nicma masaa-ibtiibau tirinayaa nicmadiina waa iloobayaa nacam maanta dhan waxuu tirinaa ani dhibkaas ba ay haysto yacni waxaa laga yaaba waxyaaba xataa aan dhib ahayn inuu dhib ka dhigahay waa yacni ma fiirinayo intuu jiran yahay intuu caafimaadka qaba intuu caafimaadka qabaa badan inta oo wax haysto iyo inta aanu waxhaysanin intaanu intuu wax haystaa badan inta yacni ou yan uu shaqaysan karo oo xooggiisa uu joogo intii kale waxaa badan intuu xooggiisi uu joogo wahaakadaa tiri nicmooyinka alla subxaana watacaala lama xisaabi karo inta marka nicmo aada haysataa iloobaysaa markaasa waxaad aadeysaa waxaad aadeysaa waxyaabo kale xasanulbasri baa nin wuxuu ku yidhi faaluudajka bahalka la yidhaha faaluudaj waxyaabahan uun qudaarta nooc ka mida weeyaan nin zaahida baa wuxuu yidhi faaluudajka ma cunaayo yidhi aniga sababtoo ah nicmadiisa ma gudi kari buu yidhi hadhow markaasuu wuxuu yidhi waa miskiin uu yidhi ninkan oo biyaha nicmadooda ma gudi karaa buu yidhi biyaha uu cabaayo nicmadooda ma gudi karaa buu yidhi ma isaga gudi kara nacam wax kaloo ka hadlayaa marka nacam soo ma garanin wahaakadaa marka masaa-ibta in la tiriyo oo nicamkiina la iloobaa waxaa weeyaan waa nicmadii alloo lagu kufriyaa bay noqonaysaa nacam abu darda raximah llahu tacaala saxaabiga isaguna waxa uu yidhi man lam yacrif nicama marka midda kale nicmooyinka alle uu noo galay ma ahan keliya cuntada iyo cabidda keliya qofka nicmooyinkaba u haysto cunto iyo cabid oo hadduu wuxuu cuna haysto wuxuu cabana haysto intaa keliya nicmada inuu u fahamsan yahay khatarteeday leedahay oo nabi yacni abudarda radia allahu canhu waxa uu yidhi man lam yacrif nicama allahi caza wajala ila fi maطcamihi wa mashrabihi faqad qala cilmuhu waxadara cadaabuhu qofkii yacni aan nicmada alle u garanaynin ilaa cunto iyo cabitaan keliya un ka dhex fiiriya nicmada alle oo waxa kale aan nicmo aan u arkaynin cilmigiis waa yaraaday buu yidhi qofkaas cadaabkiisiina waa yimid oo nicmada adiga aada cuntada iyo cabidda nicam ka waaweyn baad haysaa nacam haddii marka cuntada iyo cabidda keliya nicmo aa u aragto ee waxaan kale aada haysato dadka dheerta islaamka ugu wen yahay aadan nicmo u arkin waa dhibaato nacam oo marka hadda iskaba dhaaf yani waxaad dareemaya dadka yani lisaanul yani waaqicooda xaaliga a marka la fiiriyo waxaad arkaysaa laba shay bay dadka isku dhex darayaan oo ay sameynayaan cunto iyo cabitaan si ay u helaan ayaa laga yaaba inay tawxiidkiiba uga tagaan nacam qofkaas marka nicmadii tawxiidka ma qadariyeyna ma qadarin nicm nicmatu tawxiid ma uunan qadarinin maxaa yeele hadduu qadarin lahaa ugama tageen haddii uu fahamsan yahay tawxiidka iyo cuntada iyo cabidda tawxiidku inuu muhiimsan yahay kama tageen cunto iyo cabid hel ugama uunan tageen ayb nicmada alla subaan nicamka alle subxaanahu watacaala kuwa ugu waaweyn de tawxiidkaa ka mid a inuu alla na garansiiyey macnaha laa ilaha illa allah inuu na fahamsiiyaa ka mid a nicamka alle waaweyn sidaa darteed sufyaan ibnu cuyeyna raximah llahu tacaala suuradan suuratu naxli isagoo ka fasiraya ayaa waxa uu yidhi suuraddan suuratu naxli nicam fara badan ayaa lagu sheegay dhexdeeda xataa culamada qaarkood suuratu nicam ay u yaqaanaan nicam nicamkaa aada loogaga ayuu alla uga warramay nicmooyinka uu noogu nicmeeyey markaasuu wuxuu yidhi nicamkaasoo dhan waxaa lagu bilaabay buu yidhi tawxiidka inta aan nicmooyinka kale la gelin tawxiidkaa lagu bilaabay oo alla waxa uu yidhi yunazilu lmalaaikata biruuxi min amrihi calaa man yashaau min cibaadih an andiruu anahu laa ilaha ilaa ana fattaquun kadibaa waxaa la galay khalaqa asamaawaati iyo khalaqa alinsaana iyo wallahu jacala lakum min buyuutikum sakanan iyo waxa ka dambeeyo nicam ah gadaal unbaa ayaa la geeyey marka ugu horeysay alla subxaanahu watacaala waxyiga uu soo dejiyey ee tawxiidka uu la soo diray rususha kow lagu bilaabay marka ninkii ajiibay rususha ee laa ilaha illa lahu macnaheeda fahmay waxa uu leeyahay inuu allana garansiiyey macnaha laa ilaha illa allahu ayaaba nicamka ta ugu horeysa nicmooyinka taasa ah kuwa kale o dhan waa gadaal un maxaa yeelay haddaadan iyada garanin meel xun baa ku dhammaanaysaa nacam haddaad iyada garatay laakiin meel fiican unbaa ku dhammaanaysaa ood ku dambeynaysaa nacam ibnu rajab risaalad risaaladiisa yacni tawxiidka fadlu laa ilaaha ila allah oo uga waramayo ayuu aharkaa ku sheegay aimo badan oo kalena way warinayaan dabcan tafaasiirta waa ku wariyaan marka qofku inuu nicamka alle marku qiimeynayo tawxiidka inuu kow ka dhigo mar haddii alla tawxiid waafajiyey inuu tawxiidkii kow ou ka dhigo sidaa uu garto tawxiidku inuu nicmo yahay qowluhu tacaala waasbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatinah mujaahid nicmooyinka alla ou noo taam yeelay kor iyo hoosba wuxuu ku micneeyey qaala waxa uu yidhi laa ilaaha ila allah wa asbaqa calaykum nicamahu ay laa ilaaha ila allah nicmadaa alla ou nagu taam yeelay waa laa ilaaha ila allahu buu ku macneeyey marka laa ilaha illa allahu qofkii haysto waa inuu u arko inuu waxweyn haysto waana inuu fahmaa laakiin qofka laa ilaha illa allahu macnaheeda fahamsan kaas weeyaan qofka nicmada haysto inta macnaheeda fahmay shuruudeediina ku laasimay oo qabsadayay ku dadaalay nacam amaa bimujarad afkoo looga dhawaaqa macnaheedana aan la garanin taas iyadu waxaa weeyaan waxaa weeyaan qofka waxba u tari maysa nacam bimujarad inuu yacni afka keliya uu ka sheego ayb ayb marka sidoo kale cadaabka waxaa ka mid ah qofku in nicamka alla subxaanahu watacaala in alla ou u nicmeynayo isagiina ou nicmadii alla ounan fiirinaynin o ounan ku shukrinaynin nicmadiina ay kusii socoto waa cadaab nacam wa qowluhu tacaala alla uu yidhi sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuun yacnii waa waa sasabaynaa meel aynan garanaynin waxaa lagu macneeyaa taasna sufyaan thawri sufyaan bnu saciid athawri raximahu llah waxa uu yidhi nusbiqu calayhim nnicama wanamnacuhum shukra nicamkii ayaan u taam yeelaynaa waa kusii wadaynaa nicmooyinka shukrigana waa ka mancinaynayo waa ka qufulaynaa nacam marka shukrigii baa loo diiday nicamkii baa loo badiyey nicmooyinkii baa lagu badiyey shukrigii waa loo diiday qofkaas waa cadaaban yahay sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuun waa mar unbaa marka si kadiisa loo qabanaya marka nacam cadaabka ugu dhacaya de weliba mujtamac walba mujtamacaadka yacni qaarkood waxaa ku badan mujtamacan oo kale sheegashadaa ku badan iyo combaleinka waxaa la yidhaha nacam ilaa qofka yacni xaalkaaga ka waran haddii la yidhaha ma fiicni buu kuleeyahay nacam wax waa fiicanaha dhahaayo waa yaryahay nacam waxaa laga yaabaa qof sagaashan sano jiro soconaayo ordaayo weliba intaas waa nicme waa nicmo aada u weyn waayo maca dalika waxaa laga yaabaa haddii la yidhaha see tahay dhib badanaan ku jiraa inuu yidhaahdo dhib aada u fara badan inuu sheegto taasoo kale marka waana deriskaa diinkiisa waa ku baraa dad badan oo yacni waxaa weeyaan oo iyagana islaamka hadda ku jiro muslimiinana saasoo kale ayaad arkaysaa markii wax allaale wixii alla uu siiyo carabkiisii oo dhan waxa ku badan waxay tahay nicmada alle subxaana watacaala inuunan sheegaynin haddana nicamkiina inay kusii badanayaan shukrigiina inuunan haynin qofkaas marka waa qof ilaahay khayr darro u la uu alla subxaana watacaala la rabo weeyaan oo oo la sasabayo marka dabinka markuu kusoo dhacana waa u dhammaatay marka amaa shukriga xukunkiisa markii horeba sida aan tilmaanay iimaanka niskiisu weeyaan shukrigu iimaanka barkiisu waa shukri waajibaadka insaankuna de wuxuu mukalaf ku yahay inuu waajibaad la saaray guto wax laga reebayna inuu ka haro intuna waa shukri waajibaadka alloo la gutaa shukri baa loo gudanaa maxaa yeelay ilaahay waa ku abuuray muxuu kugu leeyahay alla marka xaqiisa waa maxay uu kugu leeyahay waa inaa caabudin xadiidkii mucaad saxiixeynka ku sugnaa xaqu llaahi cala alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-a marka waajibaadkoo la guto shukrigay ka mid tahay idan marka waajibaadkii lagu saaray gudashadoodii xaaraantii ka fogaashadeedii hadday waajib tahay shukrina ay tahay shukrigu kaaba uu yahay oo shukrigu uu yahay camal qalbiga laga qabto iyo jawaarixda wax laga sameeyo afka looga dhawaaqo waxaa weeyaan marka diinkii iyo takaaliiftiiba shukri bay noqonaysaa shukrigii marka saasuu waajib ku yahay sidaa darteed allana waana farayo waxa uu yidhi fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun aniga igu shukriya ha igu gaaloobinina ha igu gaaloobinina ee igu shukriya sidaa buu yidhi allah subxaanahu watacaala sidoo kale allah waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min tayibaati maa rasaqnaakum washkuruu lilah xalaasha aan idinku arsuqnay wax ka cuna marka waxaad yeeshaan washkuruu lilah allana u shukriya in kuntum iyaahu tacbuduun haddaa isaga keligii caabudaysaan shukrigii iyo cibaadadii marka ma kala maarmaan qofka muminka ee muwaxidkaa marka nicmadii haddii alle inuu siiyey ou ictiraafay afkii ka sheegay jawaarixdiisiina cid kale inay u hogaansanta ma aha walidaalika laakiin dadkii markii horeba macnihii tawxiidka marka uu dadka ka kharibmo waxaa ku dhacayso barwaaqo markau helana xoolihiisii wuxuu nadar iyo shardi oo ugaga xirayaa ee u geynayaa makhluuq nacam allihii abuurtayna waxba u geyn maayo nacam ama jinni inuu wax u gowraco caafimaadkiibuu jinni ka raadinayaa jinnigiibuu magangelayaa waxaa laga yaabaa dadka saalixiinta inuu yacni nadar ka xirto oo markuu dhibaataysan yahay inuu u cararo qubuurtooda ee uu yidhaahdo dhibkaas haysto haddii aan dhibkaa ka baxo waxaasaan keenayaa maanta dhan makhluuqun baa loo shaqeeyaa marka makhluuq ayaa xoolo loo sii wadaa abaar markay jirtana isagaa la aadaa barwaaqa markay jirtana isagaa loo gowracayaa nacam taas marka waxay tahay aawa allihii marka adiga ku abuuro xoolahan abuuro aada gowracayso allihii ku siiyey aawa nacam marka dadka shirkiga ku dhex sugan ilaahay kuma shukriyaan makhluuq unbay ku shukriyaan nacam makhluuq unbayna ayay ka daba ordayaan un taasna ma wanaagsana sidaa darteed nimankii mushrikiinta ahaa ilaahay wuxuu ku ceebeeyey arrinkaas wajacaluu lilahi mima dara'a min alxarhi walancaami nasiiban faqaluu hada lilahi bizacmihim wahada lishurakaaina xoolahoodii bay kala qaybiyeen intaan ilaahay baa iskale intaanna waxaa iskale shurakadeenna markaasay waxay yeelayaan marka qeybtii marka alle ay u qoondeeyeen marka ay baaba-do qeybtii ay asnaamta u qoondeeyeen waxba uga soo qaadi maayaan qeybtii asnaamta loo qoondeeyey markay beerta oo kale ka baaba-do ama xoolahana tii ilaahay ay u qoondeeyeen ba intay wax kasoo qaadaane iyaga u yeelayan xataa yacni shirkigii cadaalad kuma aynan sameynin waxyaabahaasay samey jireen bani aadamkuna hadduu hawadiisa iska raaco de wax allaale wuxuu doonuu cibaado ka dhiganayaa nacam sidaa marka ilaahay waxau yihi washkuruu lilahi in kuntum iyaahu tacbuduun nabiyullaahi muusa alla waxa uu ku yidhi ini stafaytuka cala annaasi birisaalati wabikalaamii fakhud maa aataytuka wakun min ashaakiriin waxa aan ku siiyey qaado waa ku doortay waxaan ka yacni dadkan kaa doortay risaaladeydaan kaaga doortay waxaan kaagaga doortay kalaamkaygan kula hadlay fakhud maa aataytuka waxaan ku siiyey qaado intaas wakun min ashaakiriin dadka shukriyana ahaw sidaa baa lagu amra oo layiri nabiyullaahi muusa meel dhinac kale nicmada alloo lagu kufriyaa waxay keenaysaa cadaab fi dunya cadaab adduunye ayay keenaysaa hadday cadaab keento cadaab adduunya wixii keenana de waa waajib laga tegay un nacam saasuu cadaabka ku imaadaa ama xaaraan la koray sidaa darteed ilaahay waxau yihi wadaraba allahu mathala qaryatan kanat aaminata mطmaئinata yaأtiiha risquha ragada min kuli makani fakafarat biancumi اllahi faadaaqaha allahu libaasa aljuuci wاlkhawfi bima kanuu yasnacuun ilaahay wuxuu tusaale uga dhigay qaryo nabadgelyo haysatay xasiloonayd risqigeeda meel kasta oo uga imaanaya fakafarat biancumi اllaahi nicamkii alla ku kufrisay marka wixii alla nicmo u galay hadday noqon lahayd nabadgelye iyo hadday noqon lahayd barwaaqo cunto iyo wax lamida ilaahay oo u keenay intaasoo dhan duugtay oo ku kufrisay ka tagtay fa adaa-u alla diiday fa adaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawfi ilaahay markaa uu dhadhansiiyey libaasa aljuuci waalkhawf baahidii iyo cabsidii baa dhar looga dhigay nacam dharka bani aadamku jirkiisaoo la xiriiraa waa ku dhegan yahay dharkaaga adiga waa kugu dhegan yahay baahidii iyo cabsidii baa lagu dhejiyey marka nacam saasuu ilaahay subxaana wa tacaala u cabiray fa adaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawfi bimaa kanuu yasnacuun waxay sameeyeen darteed marka nicmada alloo ay ku kufriyeen taasay u keentay reer saba nicmou ilaahay siiyey laqad kaana lisaba-in fii maskanihim aayah jannataani can yamiinin wa shimaal kuluu min risqi rabbikum washkuruu lah rabbi u shukriyaa layidhi baldatun dayibatun wa rabbun ghafuur meeshan aada joogtaan waa beled wanaagsan rabbiga idin abuurayna rabbi dembi dhaaf badan waay nacam xageed u socotaan baa marka la leeyahay nacam rabbi dembi dhaafid badan iyo beled barwaaqo badan baad haysataan rabbigiin ku shukriya oo ilaahay caabuda waa ka jeesteen fa acraduu fa arsalnaa calayhim sayla alcarim wabadalnaahum bijanatayhim janatayni dawaatay ukulin khamdin waahlin wa shayin min sidrin qaliil ilaa aakhiri ilaayaat ilaahay uu yidhi nicmadii iyo mirihii iyo haysteenna geedo qodxa leh ayaa loogu bedelay oon miro lahayn ammaankii iyo wixii ay haysteenna waxaa loogu bedelay inay adduunka ku kala yaacaan ayaa loogu bedelay wamasaqnaahum kula mumasaq waan googooynay buu yidhi ilaahay googooyn dhammaanteedaa la jarjaray ilaa ay noqdeen wax lagu sheekaysto oo la yidhaahdo qoladaas yacni waxaa ku dhacday way kala tageen siday reer saba u kala tageen oo kale naam mithaalkaasaa ku dhacay muxuu uga yimidna nicmadii alloo ay ka jeesteen buu ugu yimid nacam oo nicamka alle marka in lagu kufriyaa ma mudna sidoo kale ilaahay subxaanahu watacaala shukriga waa nagu booriyey meel wax ka badan oo qur-aanka ilaahay ka mid a marar badan ba alla wuxuu yidhi afalaa yashkuruun intou yani waxyaaba nicamkiisa intuu noo tilmaamay uu yidhi afalaa yashkuruun miyaynan shukrinaynin saxiixa waxaa ku sugan nabiga sala allahu aleyh waali wasalam inuu yidhi yaa macshara annisaai tasadaqna war haweeno wax la baxa oo sadaqaysta fa inii ra-aytukuna akthara ahli nnaar anigu waxaan arkay inaad ahlu naarka u badan tihiin ahlu naarka inaad idinka u badan tihiin baan idin arkay markaasay waxay weydiiyeen sidee ugu badannahay naarta waxyaabihii marka naarta ay ku galeen buu u sheegayo waxa uu yidhi tukthirna allacna wa takfurna alcashiir lacnadana waa badisaan ninkana ninkiinana waa abaal dhacdaan buu yidhi abaal dhaca marka kii bani aadamka haddii naar lagu galay kan alla la abaal dhaca maxaad umalaynaysaa marka haweentii marka ninkeedii oo ay ka abaal dhacdo hadday naar ku gel sabab ay naar ku gashay ou noqonayo qofkii ilaa allihii abuurtay ka abaal dhaco maxaad umalaynaysaa marka waa kasii daran yahay shanigiisa weliba nebiga waa tilmaamay abaaldhacaaso suuradiiso waxa uu yidhi waxaad arkaysaa midoon midiin haddii zamanka oo dhan ninkeeda oo u ixsaan falo oo ay kaa aragto uma ra-ad minka shay-an wax ay kaa aragto qaalat maa ra-aytu minka khayran qatu waxay leedahay weligaaba khayrkaamaba arkinba adiga sidaasay leedahay nacam marka nicmadii dhan waa iloobaysaa halkii dhibaato unbaa u muuqdo na haddaba marka shukriga ahmiyadiisa nebigaaba yacni waxay ku ahmiyada shukriga ou leeyahay waxay ka muuqataa nebiga sala allahu alayh waali wasalam sida uu u dabaqay kow waxa ay tahay nebiga cibaadada aada ugu xeel dheeraa jiray ilaa wuxuuna ku macneeyey sababka ugu xeel dheeraanayo cibaadadu inay tahay inuu rabbigii u shukrinayo afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuura waxaa ka mid a xadiidkii kale shadaad ibni aws ee culimmada qaarkood ay xasaniyeen imaam axmedna uu warinayo iyo keyrkiis ee nabigu uu yihi sala allahu alayh waali wasalama ida kanaza annaasu adahaba walfida faaknizuu antum haaulaai alkalimaat haddaad aragtaan dadku inay kaydsanayaan dahabka iyo qalinka dahabka iyo silfarka haddaad aragtaan dadka iyagoo kaydsanayo kayd ka dhiganayo idinku kelmadaha soo socda kayd ka dhigta buu yidhi marka adduunyada wax yar inay too nebiga u ishaarayaa dadka oo adduunyadoo laysku geeyay waxaa ka kheyr badan ducooyinka nebigu uu tilmaamaya sala allahu alayh waali wasalam waana siduu allaba u yidhi subxaanahu watacaala almaalu walbanuuna ziinat lxayaati اdunya walbaaqiyaatu asaalixaatu khayrun cinda rabbika hawaaban wakhayru amala baaqiyaatu saalixaadka adkaarta yaa waxay ka kheyr badan tahay adduunyada iyo waxa ku dhex jiro o dhan oo rabbi agtiisa wax layani iyada maal iyo wiilalba waxaa ka fiican albaaqiyaatu asaalixaat nacam marka waxa uu yidhi dadku hadday dahab iyo silver iyo waxa ay kaydsadaan fa aknizuu antum haaulaai alkalimaat idinku kelmadahan kaydsada waxaa ku jirta marka waxa uu yidhi allaahuma inii as'aluka athabaata fi lamri ilaahu waxaan ku weydiisanayaa diinta oo lagu yacni sugnaado diinta ilaah oo lagu sugnaado maxaa yeele quluubtu waa ged waa aaday u gedgadoontaa waa isbedbedel badan tahay haddaan marka qofka aanu ku dadaalin qalbigiisa inuu ilaahay mealla bari uu ku allabaryo qalbigiisa inuu diinka ku toosiyo ee uu ku sugnaado mawjadahan isugu jira shubuhaadka iyo shahawaadka ayaa la tegaya qofka walciyaadu billah sidaa darteed nabiga sal ll ly slam wuxuu aada u dhihi jiray allahuma yaa muqaliba alquluubi thabbit qalbii calaa diinik yani ilaahu diinkaaga diin qalbigayga diinkaaga kusug saasuu dhihi jiray allahuma yaa muqalib alquluubi thabbit qalbii calaa diinik markii la weydiiyana wuxuu dhihi jiray inta aada dhehaysa badana baa la yiri ducadan aa ku ducaysanaysa markaasu waxa uu yidhi ina alquluuba bayna isbacayni min asaabici araxmaan yuqalibuhaa kayfa yashaa quluubtu waxay ku jirtaa laba farood oo faraha allah ah siduu doonoona u gedgediyaa marka nebigii marka in diinka ilaahay lagu sugnaada ma sahlana oo wax weyn waxa weeyaan qofka haddii uu helo wax weyn baa la siiyey allahuma inii asaluka athabaata fi lamri waalcaziimata cala arushdi khayrka iyo hanuunkana ilaahu karti iisii aan ku qabto karti aan kula imaado khayrkii iyo hanuunkiina yaan ilaahu ku su-aalanayaa wa as'aluka shukra nicmatika maxalushaahidka marka waa kan waxaan ku weydiisanayaa ilaahu nicmadaada ku shukrinteeda marka shayga ahmiyadda shukriga uu leeyahay marka wuxuu kusoo daray nebiga ducooyinkiisay ka mid ahayd ee weliba oo asxaabta ku tirtirsiiyey inay la imaadaan oo ay ilaahay weydiistaan nicmadiisa ina inay ku shukriyaan wa as'aluka shukra nicmatik mar kale nabiga sal alla ly slam mucaadu wuxuu ku yidhi wallaahi inii la uxibuk ilaahan ku dhaartee waa ku jecelahay buu yidhi laa tadacana dubura kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda ha ka tegin oo ha iloobin oo ha ka tegin an taquula inaad tiraahdid allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik ilaahu dikrigaaga igu kaalmee iyo shukrigaaga ilaahu igu kaalmee iyo cibaadadaada wanaaggeeda ilaahu igu kaalmee marka in ilaahayna la weydiisto shukriga inuuna waafajiyo inaan alla weydiisano waxay ka mid tahay waxyaabaha muhimkaay ku jirtaa ama asbaabta shukriga keento qofka yacni inuu shaakir noqdo ee ilaahay subxaanahu watacaala uu ku shukriyo waxyaabaha keeno kow waxaa ka mid a awalan yani asbaabaha shukriga keena waxaa ka mid a in qofku ilaahay subxaanahu watacaala asmaa'diisa iyo sifaatkiisa uu barto maxaa yeelay min khilaal barashada aada baranaysa magacyada alle iyo tilmaamaha alle waxaa kaaga soo baxaya wuxuu alle kaa mudan yahay inaad barato adigoon alla baranin oonan alla aqoonin saad u qadarisaa waa yar tahay nacam qofku wuxuu qadarin karaa axad ou yaqaano axad aanu aqoonin ma qadari kara qofka sidaa darteed mushrikiinta ilaahay wuxuu ku tilmaamay dad aan ilaahay qadarinin saddex aayadood oo qur-aanka ilaahay wuxuu ku yidhi wamaa qadarullaha xaqa qadrihi id qaaluu maa anzala allahu calaa basharin min shay mar kale alle wuxuu yihi maa qadarullaha xaqa qadrihi ilaahay ma aynan weyneynin weyneyntiisa dhabnimadeeda weliba aayadda ka horeysa waxay ku saabsanayd shirkiga iyaa laga waaniyey yaa ayuha nnaasu duriba mathalun fastamicuu lah ina aladiina tadcuuna min duuni illahi lan yakhluquu dubaaban walow ijtamacuu lahu wain yaslubhum dubaabu shayan laa yastanqiduuhu minhu dacfa alqaalibu waalmatluub maa qadaru llaha xaqa qadrihi taa marka waxaa weeyaan hadeyba haddayba yacni waxaan wax abuuri karin ay alla la simeen ilaahay ma weyneynin qofka qofaan alla weyneyninna ilaahay kuma shukrinin marka horta in alla subxaanahu watacaala waxa uu naga mudan yahay inaan baranno waxaana waxaan ka baran karnaa asmaadiisa iyo tilmaamaha alla subxaana watacaala saa darteed ilaahay xadiidkii waat wuxuu ahaa ina lilaahi tiscata wa tisciina smaa ilaahay sagaashan iyo sagaal magac buu leeyahay man axsaaha dakhala aljanna qofkii koobo magacyadaas jannadou galaa qofkii koobo culimmada marka waxay ku macneeyeen qofkii xifdiyo qofkii yacni macnaheeda fahmo macaanideeda qofkii ku camal falo waxyaabaha ay waxyaabaha ay dalbanayso ila magac walbaa macnaa ku jiro magac kastaa waxaa ku sifo kastaa maslak iimaani ah ayaa ku jiro oo qofka uu haddou qaado wanaag uu ku gaarayo mathalan ilaahay marka laleeyahay shadiid ulciqaab cabsi khawf waa inaa ilaahay ka cabsatay ciqaabkiisa marka alraxmaan alraxiim sifadaas raxmada inaad rajayso raxmadda alla aadan ka quusanin attawaab towbadii inaad la timaado isim kasta allah magaca allah waxaa weeye ina alla caabudid hu anahu huwa almacbuud xaqan macbuudka dhab ahaan la caabudo inuu isaga yahay wax kasta marka magacyadaa marka haddaad sida yihiin u barato iyo tilmaamaha alle cadamada alle iyo weynaanta alle ayaad baranaysaa markaa baratana dhab ayaa ilaahay uga cabsanaysaa inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa maxay uga cabsadaan culimada ilaahay cabsi dhaba ay uga cabsadaan waxay garanayaan waxa alla u ka mudan shukriguna iyo yani shukriga iyo iimaanku ma imaan karo ilaa yani macrifo unbau ku imaanaya nacam shaqsigu yani waxaan ujeedaa marka ugu horeysa waa inuu cidda uu ku shukrinayo waxa ay u gashay inuu yaqaano markuu yaqaano kadib haddii ilaahay waafajiyo tawfiiq marka uu fiirfiiriye nicamka ku tadaburo shukrigii markaa inuu helo ayaa la arkaa tan labaad caamilka labaad ee keena shukriga waxaa weeyaan qofku inuu fiiriyo dadka ka hooseeya ee ka liito ee dadka ka sarreeya adduunyada uga sarreeya inuunan fiirinin xadiidkii nabiga sala alla ly slam bukhaarina uu wariyey muslimna sidoo kale uu wariyey wuxuu ahaa nabiga sal alla ly slam waxau yihi unduruu ilaa man huwa asfala minkum waxaad fiiriya dadka idinka hooseeya walaa tanduruu ilaa man huwa fawqakum dadka idinka sarreeya ha fiirinina waa adduunyada fadalika ajdaru anlaa tasdaruu nicmat allah taasaa waxay ku habboon tahay oy ku dhowdahay nicmada ilaahay inaadan inaydnan xaqirin yani nicmada ilaahay haddii aydnan xaqirin nicmada ilaahay yani inaad nicmada alla ku shukrisaan oo aa weyneysaan taasaa ku dhow inaad dadka idinka hooseeya fiirisaan xoogaa yar haddaad soo hesho oad adiga biilkaaga maanta heli kartid waxaa fiirisaa midka aan heli karinba haddaad adiga caafimaad qabto kan aan caafimaadka qabin haddaad adiga ordi karto lugahaagii gacmahaagii kuu fiican yihiin midka aan ordi karin oo lugaha ka go-an ama cagallaaban dhagoolka midka midka indhahala yani dadka aafaysan feeri nacam markaasaa waxaad garanaysaa nicmada alle marka uu kugu leeyahay nacam waa ogaanaysaa haddii laakiin qofka kaa sarreeya un aa fiiriso kii kaa lacag badan midka kaa caafimaad badan tan aa haysata waa iloobaysaa waana ka tegaysaa nacam nabigu sala allahu alayh waali wasalama sidaas ayuuna leeyahay tan saddexaad waxay tahay tafakurka ilaahay wuxuu na faray inaan fakarno qul inamaa acidukum biwaaxidatin an taqumuu lilahi matnaa wafuraadaa huma tatafakkaruu yani waxyaabaha laga fakeraa waxaa ka mid ah nicamka adiga kugu xeeran ee alla adiga uu ku siiyey waxaa ka mid ah nafsadaada naftirkeeda wa fii anfusikum afalaa tubsiruun naftaada markaad eegto say u rakiban tahay iyo sida ay u dhisan tahay iyo sida ilaahay kugu fududeeyey yacni adiga muhimaadkaaga sow alle kugu fududeeyey waxaa kuu soo baxaayo inaa ilaahay ku shukriso nicmadii alle uu kuu galay waad garanaysaa markaas nacam maaha wixii inay iska yacni naftaadii rutiin inay iska noqoto hawadan aada mar walba aa isticmaalayso inay kuu noqoto wax iska ruutiini ah wax joogto oo caado camala marka dambe inay kuu noqoto nicmaba aadan u arkin waxaa keenaya waa tafakur la-aan marka in lasla istaago oo la fakaro nacam tafakurkaas marka qofka wax badan buu ku bixiyaa nacam nabigeenana sala allahu alayh waali wasalama habeenkii marku soo kaco xidigaha iyo ayuu fiirin jiray xadiid muslim ku sugan markaasu wuxuu akrin jiray ina fii khalqi asamaawaati waalardi waiktilaafi alleyli waannahaari la aayaatin liuli lalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalaa junuubihim wayatafakaruuna fi khalqi asamaawaati waalardi rabbana maa khalaqta hada baطila subxaanaka faqinaa cadaaba annaar naarta cadaabkeeda ilaahu naga badbaadi kan baatil uma aadan abuurinay waxyaabahan tafakurku wuxuu keenaa qalbigaaga inuu noolaado qalbigaagu haddii uu noolaadana de wixii lagaa rabay baad marka inaad la timaado hali yani ay ku dhowdahay tan kale waxa ay tahay in aad adiga eegto gaboodfalkaaga nicmada ilaahay sida aa uga gaabinayso oodan marnaba nicmada alla yacni alla sow kugu nicmeynayo iyo adiga sida aad tahay inaad isfiiriso xishood ayaa marka xaalad waxaa ka dhalanayso marka qofka inuu xishoodo qofkii inuu xishoodo markaana markay de inuu xayo iyo xishood markuu yimaadanayo de inuu shukriyaa imaanaysa markaa sidaa daraaddeed waxaa ku arka waxaad arkaysaa waxyaabaha xishoodka keenana waa kamid taha midaan qofka yacni taqsiirkiisa iyo gabadfalkiisa inuu mar walbo u fiiriyo oo fiqhiga salafkana waxaa ka mid ahayd mar walba shukriga iyo istikfaarta yani fiqhi salaf waxaa ka mid ahaa inay wada xiriiriyaan shukriga iyo istikfaarta ilahay inay dembi dhaaf weydiistaan iyo inay alla ku shukriyaan labadaa waa isku xiriirin jireen bakr ibni cabdillaahi almusani raximahullah ninkaa ninkaa taabiciga wuxuu arkay nin xamaal ah annahu ra-aa xamaalan calayhi ximluhu nin xamaal ah oo dhabarku wax u saaran yihiin oo shaqo ku jiro ou xamaalayo ayuu arkay wa huwa yaquulu isagoo dhahayo alxamdu lilah astaqfiru llah isagoo alxamdu lilah astaqfiru llah buu dhahaya ninkii marka qaala waxauu yihi fantadartuhu waa sugay xataa wadaca maa calaa dahrihi dhabarkiisii wixii yaa saarnaa marku dhigay qultu lahu waxaan ku idhi amaa tuxsinu hayra dii intaan waxaan ahayn ma taqaanid miyaa baan ku idhi alxamdu lilah astaqfir ullah waxaan ahayn ma taqaanid miyaa adiga qaala balaa buu yidhi inaanan aqoonin iska daaya waa aqaanaa buu yidhi wax kale uxsinu khayran kathiiran waxaan wanaajin karaa in aqaanaa yani wax fara badan khayr badan buu yidhi aqra-u kitaab allaahi ilaahay kitaabkiisaan aqri karaa buu yidhi hayra ana alcabda laakiinse addoonku beyna nicmatin wa denbin addoonku wuxuu ku jiraa nicmo iyo dembi buu u dhexeeyaa nicmo ilaahay oo uu haysto iyo dembi uu ku jiro yani nicmadaa uunan bagudi karin abaalkeeda iyo nicmadii uu si qaldan u isticmaala iyo ayuu ku jiraa fa axmadu allaha calaa nicmaa-ihi ilaahay baan u mahad celinayaa nicmadiisaan uga mahad celinaya nicmooyinkiisa asaabiqa wa astakfiruhu lidunuubii dunuubtaydana ilaahay baan dambi dhaaf ka dalbayaa nicmooyinkaasna waa ilaahay baan uga shukrinayaa markaasuu wuxuu yidhi bakru bnu cabdillaahi almusani waxaan idhi buu yidhi alxamaalu fiiha afqahu min bakrin magaaladan wuxuu yidhi xamaaliyaalkeeda bakri bni cabdillaahi waa ka fiqhi badan yihiin buu yidhi nacam waa ninkan waa nin iga fahm fiican buu yidhi nacam ayb waa badan tahay xasanulbasri laftirkiisa nin sidaas oo kale ayuu arkay maczuul oo dadka si uga fog oo istikfaar iyo shukri un ku jira xamdi iyo istikfaar wou weydiiyey waa weydiiyey markaasuu sidaan oo kale ayuu ku yiriyo waxaan u dhexeeyaa buu yidhi nicmo shukrigeeda aan ku gabood falay nicmo aan haysto oon shukrigeeda ku gabood falay idan marka xamdina waa inaan la imaado nicamka aan haysto aan ku shukriyo tan aan shukrigeeda ka gaabiyeyna inaan istikfaar ilaahay ka weydiisto marka badanaa waa isku xiri jireen istikfaarta iyo iyo xamdiga labadaba ayb asbaabaha waxaa kaloo kamid a sidoo kale ilaahay in laga baryo shukriga inuu kuwaafajiyo shukri in alla laga baryo oo waa ka nabiga sala alla ly slam mucaad ku yidhi laa tadcana dubura kuli salaatin salaad kasta gadaasheeda ha ka tegin inaad dhahdo allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik iyo xadiidkii shadaad ibnu aws wa as'aluka shukra nicmatik amaa thamaraatu shukri shukriga fawaa-idiisa way badan tahay kow waxa ay tahay nicmada aada haysato haddaa ka shukriso horta iyada waa kuu daa'imaysaa waa kuu joogaysaa ziyaadana waad helaysaa maxaa yeele ilaahay waxau yihi lain shakartum la asiidanakum haddaad shukrisaan waa idiin ziyaadinayaa culamada qaarkood waxay dhaheen salafka shukrigu yacni ziyaadada haddaad shukriso ziyaadada alla ku siinayo wax shardi oo lagu xiray ma jirto laakiin dembiga yani waxyaabo badan oo alla uu ballan qaado oo shuruud uu ku xiray baa jirto shukriga laakiin isaga waa mutlaq wax shuruu wax shuruuda laguma xirin qofka hadduu shukri la yimaado waa kii loo ziyaadiyo un sidoo kale yani waana sabab yani nicamka lagu xifdiyo fudayl bn ciyaad raximahullah wuxuu dhihi jiray calaykum bimulaasamati shukri waxaad ku dadaashaan shukriga inaad laasimtaan cala nicam lagu shukriyo faqalla waxaa yar nicmatu nicmaa yar zaalat can qowmin facaadat ilayhim nicmo dad ka zuushay ee usoo laabatay baa yar buu yidhi nacam inta aada haysataan ka shukriya nicamka sidaa ayuu fudayl bnu ciyaad uu yidhi ayb tan kale waxa ay tahay shukrigu waa min kamaali liimaan iimaankii nuskiis haddii uu shukri yahay iimaankaagiiba wuxuu ku xiran yahay shukrigaagii min thamaraati shukri marka waxaa kamid a iimaanka inuu ku dhamaystirmo iimaanku yani qofka inuu iimaankiisii ku ku ku kobco sidoo kale shukriga nicmoo yani fawaa-idda ugu waaweyne laga helo rabbi inuu qofka uga raalli noqdo ridaha ilaahay raalli ahaanshada ilaahayna waa wax weyn wa ridwaanu min allahi akbar jannada marka la galo nicmooyinka jannada yaal waxaa ugu weyn ilaahay inuu qofka raalli u ka noqdo mar dambe una u caroonin waa nicamka waaweynay ka mid tahay oo jannada laga dhexdeeda ah taana marka waxaana tusaya xadiid muslim oo wariyay min xadiidi anas nabiga sal ly slam wuxuu yihi ina allaha layardaa can ilcabdi an yaakula alaklata fayaxmadahu ilaahay addoonku wuxuu raalli uga noqdaa hal mar inuu wax cuno alxamdu lilah uu yihi alla uga shukriyo intaasuu alla raalli uga noqdaa addoonka fayaxmadahu calayha aw yashraba sharbata ama hal mar wax cabis inuu cabo fayaxmadahu caleyha oo alla ku ammaano oo ilaahay subxaanahu watacaala oo ugaga shukriyo marka fawaa-idda shukrigu aaday u tiro badan tahay yacni ridaha alle keliya oo lagu helo raalli ahaanshada alloo lagu helo ayaa wax kastaba ka weynba nacam low yacni wax kaleba haddaynan ahaan lahayn ilaa ilaahay raalli ahaanshadiisa oo lagu helo mooyaane wax kale haddaanu lahaa lahayn intaa keliya faa-iido ku filan marka in sha allahu tacaala intaasaan kelmadeyda aan kusoo gebagabeynaya wabillahi towfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam